أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon nidaamka daaqodka ala sacuud ayaa la sheegay in askari xolashooda shaqaystayaal ah loogu tababarayo gudaha gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro silsilado ah oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigyada askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada ay ku lahayn deegaano dhaca kufaarta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga galgaduud ayaa diyo u kala qaaday laba ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay soddon iyo shan arday oo ka qalin jebisay mu'asasada alhuda ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa saacadii lasoo dhaafay u xirhnaa lacago baad ah oo uu ku soo rogay maamulka shaalardirarka puntland ardayda madarasada xafsa binti cumar ee magaalada el ansaar ee wilaayada islaamiga bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday gudaha madarasadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhda hijiriguna ay tahay labaatan iyo toddobada bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duwarnimo ugu door koroonayay intaasi ahayn haatan isiga oo dhan nidaamka daaqoodka al sacuud ayaa la sheegay in askari xolashada shaqaystayaal ah loogu tababarayo gudaha gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya sidiisan digital oo ka mid ah wargeysyada online-ka ah ee saameynta xoogan ku leh gudaha wadanka kenya ayaa sheegay in soomaaliya ay kusii siqayso meel ama goob ay ku loolamayaan dalalka shisheeye loona soo xawilo dagaalka wakaaladeedka ee ka jira caalamka ee ka socda dunida inteeda kale sacuudiga turkiga masar iyo iiraan oo ay weheliyaan quwado kale oo caalami ah ayuu wargeysku tilmaamayaa in danahooda isa soo taraysa ay ku kulmayaan soomaaliya oo ah marin istaraatiiji ah oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah iyo amniga maraakiibta warbixintu waxa ay xustay in wafdi militari oo ka socday sacuudiga ay ku dhowaad laba isbuuc ka hor sagaaliyolabaatankii juun labakunlixiyolabaatanki booqdeen xerooyin tababar oo kooxda riddada soomaaliya ka samaysatay degmada guriceel ee gobolka galgaduud booqashadan ayuu wargeyska citizenship ka dhawaajiyey in ay qayb ka ahayd barnaamij ay maalgelinayso dowladda riddada ee boqortooyada sacuudiga kaas oo lagu tababarayo dhowr kun oo askari oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya askartan calooshood u shaqaystayaasha oo loo carbinayo sidii ay ugu adeegi lahaayeen danaha sacuudiga ee dalka soomaaliya ayuu wargeysku xusay in tababarkooda ay bixinayaan khubaro ciidan oo ajanabi ah oo ka kala socda dalal dhowr ah falanqeeyaal uu wargeysku soo xigtay ayaa ka digay in tababarada iyo taageerada militari ee quwadaha dibaddu ka bixiyaan dalalka nugul ee soomaaliya ay tahay tallaabo u adeegaysa dana shisheeye islamarkaana ka dhan ah danta qaranka soomaaliya waxaa kale oo ay falanqeeyayaashu carabaabeen in loolanka gobolka ee u dhexeeya quwadaha uusan ku koobnayn soomaaliya oo keliya balse uu ku fiday dalal kale sida suudaan oo ay ka socdaan dagaallo ba-an oo geystay burbur xoogan laguna xasuuqay dad aad u fara badan oo shacab ah caqabadaha ugu weyn ee haatan ku wajahan dalka soomaaliya ayuu wargeysku xusay inuu yahay kala qoqobka iyo kala qaybinta ay ku hayaan danaha dalalka shisheeye ee tartanka ugu jira istaraatiijiyadda juqraafiyadeed ee soomaaliya warbixintan ayaa kusoo beegmaysa xili dowladda saliibidda maraykanka iyo maamulka kayaanka suhyuuniyadda yuhuudda ay saldhigyo militari ka samaysteen garoonka diyaaradaha magaalada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya mahadsanid rabbaani warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro silsilado ah oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigyo askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay ah dagaal ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buulanaagay iyo lambar lixdan ee shabeellada hoose sidoo kale howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada bardweyne ayaa lagu dilay askar murtad ah oo ka tirsanaa sirdoonka ridada waxaana sidoo kale lagu dhaawacay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo xasan madoobe waxaa kaloo qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada buuliburde kaasoo lala egtay bar kontarool ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada berdaale ayaa lala egtay isku imaatan ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan waxaana jira khasaa'ira gaaray cadowga wilaayada islaamiga galgaduud ayaa diyo u kala qaaday laba ka mid ah beelaha muslimiinta ee degaa wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya wiilkaas waa nagoga ee guul allaha siiyo murusadana garabaan hiyo gacal walaalah ebedkeena gaateen cawiye geeri kuma seex gogoldhiga gafuurka islagala hadalka gaagaabsha dad waxa soo galeenaad tihiin gebiyahaantiin nin gardaran hadduu gees u baxna geed isaga taaga waxay ahayd diyo kala wareejin u dhexaysay beelaha muslimiinta ah ee murasado iyo wacaysle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada iyada oo gogol nabadeed dhex dhigtay beelahaasi maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa diyadan u kala xukuntay labada beelood taas oo ahayd dhimashada nin u dhashay jufada habar idinle ee beesha murasado oo ku baxay gacanta nin u dhashay jufada cusmaan ee bekar gaabe ee beesha wacaysle waxaana arrintaasi qayb laxad leh ka qaadanaya guddi musaalaxo oo ka socday wilaayada munaasabadda diyo kala wareejinta ayaa ka dhacday degmada galahareeri waxaana ugu horeen ka hadlay labada naqiib ee kala matalayay jufooyinka ee bekar gaab iyo habar idinle kuwaasoo marka hore la kala wareegay diyada si ugu dambeyn loogu wareejiyo weliyudamka oo wakiilkooda uu goobjoog ahaa munaasabadda ninka dhalla markii wakhtigu ku yimidoo ilaahay amarkiis oo uun dhintay waxaa ka dambeeyey haddii alla idmo maantaya uun ilaahay in arrintaasu dhammaato aan isugu nimido ay unsaas kusoo dhadhowaato diyadii waa wareejinay diyadaas oo ah boqol haraad ee labaatan nala ku cafiyey siyeetankiina aan bixinay aan wareejinay sidaasaan marka ku wareejinay weli damkiina asaa sheegi doona inuu ku wareegaya in kale waxaan la wareegay anigoo ah naqiibka beesha habar idinle nabadon abuukar waxaan kala wareegay diyadii maxamed mukhtaar sheikh oo maggiisu uu ahaay walaalahaas gacantooda ku sababaystay maggiisuna laga xukumay boqol halaad boqolkaas halaad sida nabadoonku u sheegay waaye labaatan ka mid ah laga cafiyo laga bixiyo waxaana rabaa in aan ku wareejiyo meggaas boqolkaa inaan ku wareejiyo weliudamkan waxaa waaye aniga boqolkii wiilkaygii maggiisii ahay boqolkiisii in garabta lee wareejiyey ilaaha ku mahadsan walaayada igu wareejida ku mahadsan raalliyaana ku ahay waana ku qaadha waxaa munaasabadaasi goobjoog ahaa oo kelimaad ka jeediyey nabadoon cabdinuur iyo nabadoon sheikh aadanna oo labadaba ka mid ah ehlu sharafka iyo naqabada labada beelooda waxaanu mahad celinayaa labada jirib ee deriska ah ee walaalaha ah ee wiilyo abtigiisa ee si isla mid ah islaaxda tulbeynkan uga qayb qaadatay ayagoo niman la keli noqda ayna jirin dhaqaalihii lagu bixi lahay fidnada in lagu bixiyo islaaxaya diinka iyo soo dhoweynta walaalaha waa arrimaha nagu cusuban ilaahay uga mahad celinaya ka mid taha ilaahayaa mahad iskale diyo shan bilood lagu soo afjaray waxaan leenahay in alle intii ka shaqayday oo culayskaas inay demiso u istaagtay oo wakhti iyo waxdheef ku bixday oo qowl iyo ficil ka geysatay dembigeeda alla dhaafaan leeyahay iyo dembi waalidkood annagana ilaahay fidna dambe dhexdeena ma keeno ayadana alla nooma soo celsho ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa oo goobjoog ahaa munaasabadda isagoo la dardaarmay beelaha muslimiinta ah aniga waxaan aad ugu celcelinaa oon leeyahay akhyaari dadka baas abuurka ah ee qabiilka ka dhashay ee meel kale laga soo diray ee xafiis annagu aynaan aqoon laga maalgeliyey dadkaa ha la qabto gacanta ha lagu dhigo si fidnada looga hortago haddii kale mid wadaada oo masaajidka imaamka ah oo sariirtiisa jiifa ah mid caraysan oo wiilkiisa la soo dila intuu tago isna dooxa nin walbow oo naga mid ahow dhibtaada derisku ha ka badbaado ciddii dhibaysood adigu tala ku leedahayna qabo gacanta qabo nin walba ee naga mida waa mas-uul ninka noogu mas-uuliyadda liitaaya wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa iyo owlaaddiisa iyo carruurtiisa iyo ehelkiisauu mas-uul ka yahay waxa wax dhibaana waa ayaga ninka kale jifou hoggaamiyaa ama qoysou hoggaamiyaa ama qabiilou hoggaamiyaa kullu mas-uuliyadana saaran sow maaha mas-uuliyaddaas marka balaayada ka tabatageeda ka hortageeda ka fiican maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira ayaa mar kasta u taagan ilaalinta midnimada muslimiinta ah xalinta khilaafaadka iyo ku garnaqidda cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaaltinimo sugan mahadsanid marwaan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay soddon iyo shan arday oo ka qalinjabisay mu'asasada alhudda ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan tafaasiisha warkan saadiq muumin ayaa haya munaasabad ballaaran oo ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buqa qable ayaa lagu maamuusayay soddon iyo shan arday oo ka qalinjabisay mu'asasada alhudda ay hoos tagta maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardaydan dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo waalidiin iyo waxgaradka waxayna ugu horreyn ardaydu muujiyeen bandhig cajiib ah oo ka turjumaya aqoontooda waxayna ku mutaysteen in la guddoonsiiyo shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي سلمى في أي مدرسة تدرسين؟ مدرسة فرقان هل تستطيع سؤالا؟ نعم يا أختاه سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميز الكمالي أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد حمد الله تبارك وتعالى هل تستطيع أن أسألك سؤالا؟ نعم صلي ما بدالك تحدث باختصار عن عذاب القضاء عن عذاب القضاء لحاجة يستحب لمن أراد دخول القلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث وإذا خرج قال غفرانك ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله وإن كان في السعراء أبعد واستتر ولا يبول في سخب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت الشجرة مثمرة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها جزاك الله خيرا ولك أيضا sidoo kale waxaa goobta munaasabada ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo bogaadiye dadaalka lagu bixiyey ardaydan iyo sida looga taxdiray waxbarashadooda alqira'a walkitaaba oranayaan waa meesha cilmigu ka bilowdo cilmiga iyo aqoonta meeshay ka bilaabato wey ardayga inuu wax aqriyo waxna wixii loo yeeyeen uu qori karo uu qoro qofka labada hadduusan haynin waxaa lagu magacaabaa ummi ummi baa la yidhahdaa ummi waa maxay waa mid waxna aqrin karin waxna aanan qori karin laakiin qofka markuu wax aqriyo waxna qoro umminimadii buu ka baxay oo waxa weeyaan cilmigii ayaa markaa aayadihii hadda uu aqrinayay waraalka waa aayadihii ugu horreeyay oo qur-aanka soo dega wey iqra bismi rabbika alladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam labadii arrimood bay sheegayaan qiraa'adii bay sheegayaan waxay sheegayaan kitaabadii iyo qoraalkii qalin bay sheegeen ayagu callama bilqalam qalinkaas waxbaa lagu qoraa waa runtii ardada yararkaa marka waxaan kula dardaarmaynaa inay hore usii socdaan oo sii dadaalaan waddadii bay cagka saareen cil- cilmiga bilowgiisa heleen in marka ay carruurima aysan qaadin oy dadaalaan oo wax bartaan waalidiinta ilmaha dhalay oo iyaga mas-uulka ka ah waxaan kula dardaarmay ilmaha inay ku dadaalaan iyaguna oo ilmaha yararka dahadee qiraa'adii kitaabadii bartay waa nicmo ilaahi subxaana wa tacaala uuna siiyey in marka waalidka ilmaha uu waxbarashadiisa uu ku dadaalo qur-aanka xifdiyaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam bartaan diinka xambaaraan sidaasoo waalidka wuxuu ku noqonayaa saalix gabagabada munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay naqiib quuri isagoona waalidiinta ardayda kula dardaarmay in ay muhiim tahay in lagu dadaalo waxbarashada owlaadda si ay aqoon ugu yeeshaan diintooda meeshan waxaa lagu soo bandhigay ciyaal aada u yaryar oon haddii aanan anigu hadda markaas goobta joogin aan layga dhaadhiciyeen ilmahana kitaabo iyo qiraa'o bartay maasha allah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan waxaa kaloo ka muuqanaysa ilmaha qiraa'ada iyo kitaabada ka sokow mas-uuliyad iyo inay dad wax xambaarsan oo ilaahay kalaamkiisa wax ka bartan yihiin ciyaalka ayaga la-eg-eg oo xaafadaha jooga intaa inta la eg meel la isugu keeno tabar looma hayo kala celintooda iyo qayladooda waxaan dareemaynaa marka in ilmaha lagu dadaalay waqti badan lagu baxshay wax la baray mas-uuliyad la baray waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiintii dhalay oo u quuray ilmaha intaa la eg inay madaraso u diraan ooba la dhihi karo qaarkood haddii yaraan intay ka qabaan armay xaafadda ka lumaan haddana ku dhiiraday inay diraan ay wax soo bartaan oo cadkoodii ilmuhu waa beerka oo kala diray iyaguna waa mahadsan yihiin ilaahay ajar badan ha siiyo dadaalkii iyo juhdigii iyo shaqadii la qabtay way muuqataa haddaad wax badan dadaasho ood ilaahay barido ood ducaysato ee wixii aa ilaahay u baryaysay la helo farxad goori ayay kuu tahay marka insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay ajar badan haydin siiyo mu'asasada alhuda ayaa qayb ka ah macaahidda madaarista iyo maraakiista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya horumarka waxbarasho ee ka socda wilaayada hiiraan waad mahadsantahay saadab suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa saacadihii lasoo dhaafay u xirnaa lacago baad ah oo uu ku soo rogay maamulka shaardirarka puntland cumar cabdiqaadir ayaa haya warbixinta warkan shalay waxaa inta badan xirnaa suuqa magaalada boosaaso ee xarunta u ah gobolka bari oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee soomaaliya kaasoo ay saamaysay lacago baad ah oo uu soo rogay maamulka shahaadala dirirka ah ee uu hogaamiye murtad siciid deni ganacsatada ayaa sheegay in maamulka murtad siciid deni uu lacago dheeraad ah ku kordhiyey badeecadaha iyo alaabaha ka soo dega dekadda magaalada boosaaso taasi oo saamaynteeda laga dareemay suuqyada iyo magaalooyinka maamulkaasi iyo gobollada dhexe mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in lacagaha laga qaado doonyaha ku soo xirta dekedda la kordhiyey boqolkiiba konton ama boqolkiiba laba boqol taasi oo ah labalaab lacagtii baadda ee horey looga qaadi jiray ganacsataduna xamili waayeen waxaan ka mid ahay odayaasha ganacsada suuqa boosaaso siaad ogtihiinba maalinta kooyo tobnaad waxaa xihan dekedii magaalada boosaaso iyo aas gaar ahaan puntland oo isha dhaqaalaha ah waxaad ogtihiin boosaas inay tahay isha dhaqaalaha puntland wakhti badanna waa lagu soo mooday haddana insha allah waa rajeenana in laga sameeyo waxaa hadda soo gaadhayo canshuur kordhin lama odhan karo waa wax aan maskax saliima ka soo bixin waxaad ogtihiin in la yidhi waxaa laga canshuurayaa dadka bedka meesha alaabta la dhigo baakinka ah waa laga canshuurayaa dooyihii laga qaadi jiray lixda kun waxaa la waxa laga qaaday labaatan kun boqolkiiba boqol iyo konton ama boqolkiiba laba boqol baa la kordhiyey waxaan wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karo iyo wax maskax saliima fayo ku soo baxay midna ma ahan dadka noocaas iyo soo fekeray iyo jadalka noocaas soo dejiyana dadka shacabka u turaya ma ahan maslaxaadka ummadda soomaaliyeed dadka shaqaynaya ma ahan koritaanka ganacsiga puntland iyo isu socodka gobollada dadka shaqaynaya ma ahan wax soo wax la aqbali kara ma ahan waddanku waa serious wey dhaqaalihiisu serious wey hoos u maraya ee, waxaa jirta dadku waxaa la raadinayaa oo nolol maalmeedkii si loo noolaan lahaa baa la raadinayaa magaalada maanta waxaa loo xidhaya cayaar cayaar iyo dhasalaq dhasalaq midna waana xidhan maslaxaddaa xirtay iyadaanaas xirtay magaalada oolbe daawaha ku soconaysay dhaqaale ma jirin waddanku waa la iska riixayay waxay ganacsatadu sheegeen in takadda magaalada boosaaso ay shalay xirnayd maalintii kow iyo tobnaad go'aanka uu maamulka riddada puntland ku kordhiyey baadda dekedda boosaaso ayay sheegeen in uu yahay mid aan loo dulqaadan karin waad mahadsantahay cumar ugu dambeyntii ardayda madrasada xafsa bintu cumar ayaa magaalada eelansaar ee wilaayadda islaamiga boqol ka sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday gudaha madrasadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxamed madarasada xabsa bintu cumar waxa ay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee u gaarka ah gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceel ansaar ee wilaayada bakool taasoo ay wax ka bartaan in ka badan boqol gabdhood oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar madarasada oo muddo dhowr sano ah furan waxaa bare ka ah haween daaciyaad ah oo ka mid ah bulshada magaalada waxaana duruusta lagu barto ugu weyn qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa tafsiirka qur-aanka iyo mutuunta shareecada kadib booqasho aynu ku tagnay madarasada ayay ardaydu nagu soo dhoweeyeen bandhig ku saabsan qayb ka mid ah cilmiga ay xambaareen وبعدها نرحب ضيوفنا الأعزاء وشيوخنا الشرفاء ونرحب أيضا المستمعين والمستمعات الفضلاء بعرض في مدرسة حفصة بنت عمر ومن المسرور أن شمس القرآن أشرفت في مدارس ولاية بكول وعلى نحو الأخص في محافظة واجد وخاصة في مدينة الأنصار وأن مدرستنا هذه من المدارس التي ركزت الأنصار وهي مدرسة أسست بعدما هاجر المهاجرون من مدينة واجد منذ تأسيسها وحتى الآن فنحن اليوم هنا نفتخر بكل سرور وحضور ومن فضائل القرآن كثيرة جدا يكفي بأنه كلام رب العالمين وأنه منزل من رب العالمين وتالله بالله والله إنه غني عن التعريف أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعاني أيام يفهمون إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بل البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء واذكر حسن نبي الله محمد يوم maalinta raacada aragaas almu'miniina magalka mu'miniinta eh iyo walmu'minaati gabdha mu'minaadka eh yascaa xaali inkasoodo nawrahum nuursha bayna aydiihim hortiyo iwa biaymaanihim midigayaalkood yuqaalu lahum may balan erey bushraakum bishaaridin alyawma geeg jannaatun jinyaalyahaati tajrii haal dareeras mintaatiha jannaada hoosteeba al anhaaru webiyaala khaalidiina haali inhaana ku hareen fiiha jannaada dhaadiye daalika min idkhaali aljannati walkhuluudi fiihaa eh هو كاس الفوز ليوان واي ليوان تاسول عظيم وين مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبار ألف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم ليغسل الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدنى غين غاؤها والقاف واغسل لسان فوق ثم القاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من عفاته إذ واليا أضراس من أيسار أو جمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراي دانه لظهر أدخلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
حالي طيب وأنت أنا كذلك كيف أمسيت أمسينا بالخير والحمد لله هل لي أن أسألك سؤالا تفضلي اسألني ما تريدين ما هو القرآن القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته اذكري خمسة من فضائل القرآن الكريم من فضائل القرآن الكريم يكون صاحبه خير الناس وأفضلهم من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها يكون صاحبه مع السفرة الكرام البررة يكون صاحبه من أهل الله وخاصة ينال صاحبه الشرف وال- والعزة والكرامة في الدنيا sheekh bashiir oo ka mid ah culimada wilaayada bokool ayaa gabdhaha kula dardaarmay in barashada cilmiga sharciga ah aysan uga mashquulin adduunyo iyo wax la mid ah walaalayaal war barashada may ku daalow adduunyadun wal ku tabadoon aakhiri linjeeda culimmada ma eraayanaa man lam yaduq mura tacallumi saacatan tajara'a dulla aljahli tuula xayaatihi lanki wal barasho dullijanka sabarna may leeray inti cumri jaydhunya jaahilnimi ka sabra doon may waa markoon wala anka horeeye la barado diinka ilaahayo meera ibnuqayim aljawsi raximah llahu tacaala agtashanuude mayka leeyaa alcilmu macrifatu lhudaa bidaliilihi wamaa siwaa daaka waswaasun min ashaydaani yeer cilmo mayli eray inti diinka barat da- daliil shayna ka barat salah eri awoogees ha eri diin wanagadow wali cilmaha ku heri jaahilnimo waa waswaashaydhaan hajeka ahaada yori jaahilnimo jaahilnimada wal faylo ma ee haddun diinta ilaahay hal baradoy halka sabroy alimaamu axmed ibnu xambal raximahullahu tacaala ya maalan may leeray is oo warqadi qalan weda dawaadis weddo may leeray ad caalim beetamay hatub walay baradaasay leeri haa wa eri ilaa ana ku dhammada walay baraday eri mayli ku yaaba eri jirana selafka kelimadii ana naar oo badbaadii lahayti janno ka gala lahaay anti weli hore in jarto laku yaaba eri jira min almahdi ila laxdi cilmiga lakubalaaw qiribta aayowta ilaa laku dhammada walay la barade dhanka waayelka ee walay barade khaatamada ilaah qalanqooy aha idil ero lafade adduunyada walka mashquul ahay horlaylanka dareerahay adduunka maynka dhab badana lan jahli ka qanaci lan jahli ka qanaci walku hungma leh madarasadan ayaa ka mid ah madaarista ay maclimaadka ka yihiin gabdhaha muslimaadka waxaana xusid mudan in magaalada ceel ansaar uu ka furan yahay macadka khadiija bintu khuweylid oo hadda ay wax ku bartaan in ka badan konton gabdhood oo daaciyaad ah mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xiligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu